أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم الله الرحمن الرحيم aلsalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah saddex ka mid ah madaxweynayaashii kooxda ridada soomaaliya oo soo saaray baaqayla dhaan ah xasan gurguurte oo ay ku eedeeyeen inuu xaalufin hantiyadeed ka wado magaalada muqdisho iyo digniinno cusub oo ay jeediyeen madaxda kooxda ridada soomaaliya muxuu yahay cudurka sodomeeyada qof ku dilay magaalooyin dhaca gobollada waqooyi bari soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka isugu yeeray puntland maxayse yihiin astaamaha lagu garto cudurkan laayaanka ah sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan xaflad malaaq cusub ay ku dooranaysay beelweynta hadame oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka qayb gashay xafladda caleemasaarka malaaqa cusub faafreebka ayaan ku soo gudbin doonnaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo sii kordhiyey tacaddiga iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan darawallada kaxeeya mootooyinka ee ka howlgala magaalada muqdisho qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaana si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka واستقي عزا وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku bilaabi doonnaa saddex ka mid ah madaxweynayaashii soo maray kooxda ridada soomaaliya ayaa soo saaray baaqayla dhaan ah oo ku aadan xasan gurguurte iyagoo ku eedeeyey in uu xaalufin hantiyadeed ka wado magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo dhanka kalena digniinno cusub ay jeediyeen madaxda kooxda ridada qodobkaas iyo qodobo kale waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubinta hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa saddex ka mid a madaxweynayaashii xukuumadda muqdisho oo soo saaray baaq qayladhaan ah eedeyn culusna u jeediyey xasan gurguurte xilli dhulboobka ka socda magaalada muqdisho ee uu ku howlan yahay xasan gurguurte uu xarkaha goostay ay digniin culus arrinkaas ka soo saareen siyaasiyiin caanka soomaaliya war-saxaafadeed ay ku siixan yihiin madaxweynayaashii soo maray xukuumadda muqdisho ayay ku sheegeen in xasan sheikh uu soomaaliya ka geystay dhulboobkii ugu xoogganaa abid ee soo mara dalka cabdiqaasim salaad xasan shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war-saxaafadeedka ay soo saareen ku caddeeyey in waxa ka socda muqdisho ay yihiin boob baaxad leh oo lagu hayo dhulalka danta guud waxay sheegeen in marka dhulka laga raro shacabka degan kadib laga iibiyo ganacsato waxaana lacagtaas ay ku dhacdaa jeebka shakhsiyaad u adeegaa xasan gurguurte taasi oo meesha ka saaraysa qiilkii ay madaxda xukuumadda muqdisho u sameynayeen dhulboobka iyagoo ku sheegay in laga dhigo mid lagu qabto dan guud saddexdan siyaasi ee baaqa qayladhaanta soo saaray ayaa ku baaqay in shacabka laga barakiciyey guryahooda dib udejin loo sameeyo islamarkaana la joojiyo dhulboobka iyagoo digniin culus u diray ganacsatada iibsanaya dhulalka boolida ah ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed ee xalaal quudatada ah waxaan uga digaynaa in aanay ku kadsoomin dhulka danta guud ee ummadda ka dhexeeya meelna uga soo wada jeestaan fasaadka iyo boobka hantida danta guud ayaa lagu yidhi warka ay sida wadajirka u soo saareen shariif sheekh axmed cabdiqaasim salaad iyo maxamed cabdulaahi farmaajo arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli isbuucii lasoo dhaafay uu xaafado ka tirsan degmada hodan uu ka dhacay dagaal khasaare badan dhaliyey oo u dhexeeyey maleeshiyaad daacad u ah madaxda xukuumadda muqdisho ee dhulboobka wada iyo maleeshiyaad kale oo difaacayay dadka deegaanka haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali meemo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa cudurka gowracatada oo dad badan ku dilay gobolada mudug iyo bari cudurka halista ah ee soomaalidu u taqaan gowracatada afka qalaadna lagu dhaho difateriya ayaa faraba'an ku haya deegaano dhaca waqooyi bari ee soomaaliya gaar ahaan gobolada mudug iyo bari ee uu ka arrimiyo maamul goboleedka shaadaladirirka puntland tirakoobyadii ugu dambeeyey ee la sameeyey ayaa lagu ogaaday in cudurka difateriya uu toddoba iyo labaatan qof ku dilay deegaanada maamulka ridada puntland halka boqolaal kalena uu soo ritay toddoba iyo labaatanka qof ee xanuunkan u dhintay ayaa toddoba ka mid ah waxaa laga soo diiwaan geliyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halka shan ka mid ah xaaladaha dhimashadana laga soo diiwaan geliyey degmada isku shuban ee ka tirsan gobolka bari gaalkacyo waxaa sidoo kale xanuunkan uu ku asiibay ilaa boqol toddobaatan iyo siddeed xubnood oo kale una badan caruurta da-doodu ka yar tahay shanta sano hilowareedyo ayaa sheegay in faafitaanka cudurka iyo dhimashada sii kordhaysa ay sabab u tahay daryeel xumo caafimaad oo ka jirta deegaanadaasi si gaar ah helidda dawada cudurka difateriya macluumaadka la helay waxay intaasi ku darayaan in bilihii janwari iyo maarj ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan ay aada u kordheen kiisaska cudurka ilaa siddeed iyo toban dhibic labo boqolkiiba waxayna tani muujinaysaa sida xawliga ah ee uu cudurkan ku faafayo cudurkan loo yaqaan gowracatada ayaa la aaminsan yahay in in ka badan boqol xubnood uu ku dilay soomaaliya muddooyinkii u dambeeyey halka uu soo ritay kumanaan kale sida ay muujinayaan tirakoobyada la faafiyey deegaanada maamulka puntland uu ka arrimiyo oo keliya waxaa laga diiwaan geliyey afar boqol siddeetan iyo laba kiis oo ah xanuunkan gowracatada waa cudur halis ah oo ku dhaca hawamareenka waana cudur si fudud ku faafa waxay dhakhaatiirtu sheegeen in la isku qaadsiiyo qufaca iyo hindhisada waxaa calaamadaha lagu garto ka mid a qandho cunaha oo xanuuna qofka iyo qanjirada qoorta oo barara waxaa sidoo kale la sheegay in cudurka uu ku dhaco maqaarka waana cudur leh ka hortag iyo daweyn waxay dhakhaatiirtu sheegeen in cudurkan lagula tacaali karo in bukaanka uu tallaal qaato waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyada sirdoonka xukuumadda muqdisho oo kordhiyey tacadiyada dhallinyarada mootaleyda ah dhalinyaradan oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in ay sii xoogaysatay dhibaatada isugu jirta dhaca iyo xadgudubyada kale ee ay kala kulmayaan ciidamada sirdoonka ee xukuumadda muqdisho waxay intaasi ku dareen in had iyo jeer ay ciidanku weydiistaan lacag baad ah oo aysan tabartooda ahayn islamarkaana aysan mari karin badi wadooyinka muqdisho iyo duleedkeeda waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmanaynaa qarax ay ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen gudaha degmada buulaburte ee wilaayada hiiraan qaraxaasi waxaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan sirdoonka riddada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah xubintiina caawa waa inaga intaa faysal
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda andalus markanna baay dhowaan waxaa deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ka dhacay munaasabad lagu caleemasaarayey malaaq cusub oo ay dowranaysay beesha hadame oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay taas oo ay ka qayb galeen martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi iidaale haddaba bashiir muxyidiin abu ayman oo ka qayb galay xafladdaasi ayaa tebintan inooga soo diyaariyey bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxa aan joognaa deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaysa xaflad ballaaran oo lagu caleema saarayo malaaq macalin xasan nuurow sagaar malaaqa cusub beesha hadame ee wilaayada islaamiga ah ee baay xafladdan waxaa goobjoog ah wufuud isaga kala timid wilaayaadka islaamiga baay iyo bokool oo isugu jira mas-uuliyiin culimo salaadiin nuqabo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkan laga jeedi doonaa kelimaad kala duwan idaacadda islaamiga andalus ayaa goobjoog ah xafladdan caleemasaarka tabintan gaarka ayaannu ku eegi doonnaa insha allahu tacaala qaabka ay xafladdan u socoto hadda waxaa si toosa u bilowday xafladda caleemasaarka malaaq macalin xasan nuurow sagaar malaaqa cusub beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee baay ugu horeyn waxaa loo dhawaaqay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha hadame kuwaas oo kelimaad soo dhoweyna u jeedinaya martisharaftii maanta ka soo qaybgashay xafladdan caleemasaarka kelimaadka ka hor beesha hadame waxa ay diyaarisay martiqaad heer sare ah oo loo sameeyey dhammaan xubnihii lagu casuumay xafladdan caleemasaarka ee maanta ka dhacaysa deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee walaada islaamiga ee baay waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaan bunow xasan cabdulaahi aadam suldaanka guud ee beesha hadame oo maanta goobjoog ah xafladda caleemasaarka malaaq macalin xasan nuurow sagaar maraaqa beesha hadame ee walaada islaamiga ee baay
ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsan sugnaati mahad ballaawi dhammaad ballaahin mahaddi ilaahay kadib runtii maybaan mahadnagay mahad qiimaja eedi eedan sarey dhammaan dadka mujaahidiinta meel kasta roogan gaar ahaan amiirka abu ugayda yaa an mahadnage runtii ilaahay subxaana wa tacaala sababtiyo yaa ilaahay tamkiintan ilaahaynaysay kadib maybaan mahadnagay waalaga wilaayada islaamiga ee baay sheekh hamsa abu jacfar eedi eedanka mahadnage may kale mahad oo mudanang mahadnagay wilaayada degmada baydhabo iyo arkaantiye runtii juhdi dheeriye dadaal farac badan maybu aha fursaddii eedi eedaninka hortii mahadgoona waa ang mahadnagaan maybang mahadnagay dhammaan salaadiintii intaa ku qiib qaadati gololonha ku qiib qaadati gololon oo fadiyaan baali reer hadam mahadgoone maybaan mahadnagay naqiibka nunuqabada malaaga guud shaacirka islaamka ibraahim dheere mahadgoone mahadnage mayba kale mahadnagay dhammaan golaha nunuqabada wilaayada islaamiga ee baay may kale mahadnagay malaaga beere reer maybaajiroong oo ah naqiibka guud golaha nunuqabada wilaayada islaamiga ee maybaa bokool mahadgoone waa ang mahadnage may kale ang mahadnagay dadweynihii marti sharafki kale oo maybu ah ee tira aflahanka kooba koran ha ku qiib qaadati gololon ini ha ku qiib qaadadan lukoosada ha ku qiib qaadati eedi eeda ang mahadsanyin mahadaas madaanatunka gudoba taanan surina maybu ah hafladii olka eleema saaray malaagii ama wakiilkii beelahadama wilaayada islaamiga ee baay xafladdii aan oo surina runtii maybaa anta fursad aan ku faa'iidaysadey mayba hadhowaaye marka horeyta malaaqila dooradi malaakasay nuurow sagaar ha dhowaaw galanfurong haka dhowaaw haka dhowaaw tolka haka dhowaaw ulees iyo imtixaan haka dhowaaw ulees iyo imtixaan oo la kiila gab ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane adina kiin weydiyaane ilaahay niin fududaay mayba kiin dirdaaramay walaalkayow alla obseynta laazim walkasta furaaja alla obseymu kutaabka ilaahay hela hakii dooraday kutaabka ilaahay ummata ka heg ilaahay raalligelintiiska soco bani aadan raalligeliyowsha inka dareertooy walaalkayow mayba geeka ilaahay subxaana wa tacaala linka mahadiyay mahadgoone ah may nasiiban weella tahay o raayo islaam hooste ilka nooli kutaabka ilaahay laysku kumaal haka dooraday ogaaw markan raayadan tanga dadahan shahiidi dadahan dhaawaami owlaada agoogan eh mas-uuliyaddii laka saaray weliga kidhiginaw haqaley kasugunaaw aduukan iska dhiibtoy may kala dardaad guuda ka siyay walwalba antiibaad xaqa ka sugun obsee ay ka galnay eednunku roortoy tan kale ee maybaan mahadnagay walaalkii hortiisiilkan ahaay cali obdirhaan runtii sagaal sanni tolkan aa hogaamiyaay lan dhiimilew lan sharaflew ilaahi subxaana wa tacaala may baan weydiyaane andiisu tolkan fursaddiisaan huri hoojay hambii aglijay hambii maybu aha ilaahi subxaana wa tacaala ilaahay ku ajarsi bani aadam u gefe ilaahi subxaana wa tacaala may baan weydiyaane walikagefin ilaahay ku dhaaf tankeele tolow ana magaagan dirahay zuri suldaankii reer hadam iyo leer wadaadkanna waa wakiilkii gobolkan baayumaana kolley aan oo ka hadalaa afkii hadama hadamaaga yaa la dardaarimaatan hadam malaakasay nuurow malaag managadaw haddii unu garab shaybon anhayn inaynu garab buuhinagana noofade shambirto mayleed baalsheeka buuba sababa baalan lahayna maaba buubu kortimaa lankan baalshay isangu unuu isla jarna shambiray baalka biireeba yeleer yeleer haddii berkoon islijeed haddii berkoon islijeed hogaanfaylu ogaado lankan meega hamin han dhafaraaneen may weyddiyaaneen oo faylo weyddiyaaneen lan wanaagsanga weyddiyaaneen wanaagsanaangahan laban kuwaran haddii barakumaalan un aayo nagnaano hamanan uniku gardoron ilad uni sheegne madin walninka hayn ama angaha kabiineng maa hatoo walningnagadi ay aytiskoynay garabshay buuhinen walin han dhafarnen ay ladayacnay madnamada mayka kooyase ini lanka mas-uulka kiika ee ada kalsooni ka qab usina dadii kalsooni ka qab tolow mas-uulkina dooranen kalsooniden ka qabnen maana qofka bani aadamku gefe nasiihanii leey wayn nasiihay kor nasiihadana ma eh hang ma eh adoo qof bani aadamga elhaman ilideed aragdiisu tartiibta onka sheeg malaag hasay nuurow may malaagka eya garab sorinka kiiken taasmaanken galanen antiibus kutaabkan ilaahay usnii hogaamiyown garab shee'ana maaha saas maa akhyare antiibus kutaabkan ilaahay haaysada unina garab shee'ana ilaahay subxaana wa tacaala mayba an weyddiyaane una dhan weyddiisadaane ilaahay niinfudooda ay helke lahaay maana bahalla takliifu mee tashriif mee ilaahay imtixaanka nii guuley waa hagaag weli waxaa si toosa u soconaysa xafladda caleemasaarka malaaqa beesha hadame ee walaayada baay ee ka dhacaysa deegaanka iidaale markanna waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey malaaq cabdiraxmaan cali cabdi malaaqii hore ee beesha hadame walaayada baay isagoo xilka ku wareejinaya malaaqa cusub ee beesha hadame ee walaayada baay malaaq macalin xasan nuurow sagaar arrantoon tenniska kooy beele reer hadam yamaydharhaay anantoon koortiye sagaal sanno ku hor ya an walanghaay walaag anhaay malaag hadam leymahayne malaag muslimahaaya muslimiinta dhan ya malaajohaay ilaahay baka mahasin sagaal san ya mas-uul hadamahaay malaag muslimahaay gobolihii degu walaayada islaamku walay ku kooy walaalyaalow ha dhowaade waaglii goofod ha dhowaaw sagaal isiyadow ha dhowaaw nuqabada islaamka oo maydharay arrintaha ku dhiibdhabtii ha dhowaaw galanfuran yoonay galbufiyaaw gololbaafi ha ka dhowaaw sagaalsin iyo hadamaan hilkaanhay hilkii isugahay anoo dhiilku hoogna raadhahaa wareeji walaalkay maalin hasay nuurow lanka leerhawa ka wareeji an oo raadle'e afi musaama aha ya maalin hasay nuurow ya hilkii ka wareeji walaalow maydharhay anta roogban sagaal isiyeedka noqobada islaamka walaayada islaamka mujaahidiinta meelbu ku kooyan warkaasaa ogaadayaan hilkii mayka wareejiyey maalin hasay nuurow maalin hasay hadhowaaw hilkan allakii laqaada ilaahay garabkaahi gala ilaahay kii laqaada guur allahay ka siiye datentenisakoy muslimiinta walaayaatila qaraabada tolkaanteniskoy salaamañiŋ salaambaatije dambe anka maalasa illi ane tilki reeraadama indiibeŋ wiinu iyo malihinka diimne oo ilaahay dowlahay ilaahay subxaanahu wa tacaala danba hahimanaysidiu insha allahu tacaala dambilkii yaa walyar qaadasiya ku sheegee anii may dardaaramey ummutii ani doorti reer adamee inii kutaabka ilaahay laka hogaami inii derisunaag laka waala inii oo hagiyoo leyin dhiimbii inii oo hagiyoo laka leyin lukubii yaa dardaaramaan dambe walaa hob ilaahay baagadirnaadaan saasaagudeeu haddana insha allahu tacaalaa
waa hagaag dhinacii culimmadaan eegno markan waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekhulmujaahid sheekh fu-aad maxamed khalaf oo qayb ka ah marti sharaftii lagu casuumay xafladda caleemasaarka ee ka dhacaysa deegaanka iidaale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق الغائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى waxaan uga xamdinaynaa islaamnimada iyo iimaanka iyo taqwada iyo midnimada waxaan maanta u joognaa xaflad aad u qiimo badan ee lagu caleema saarayo malaaq xasey nuurow sagaar oo beesha hadama ah waxaa halkan jooga suldaankii guud jazaahu llaahu khayran suldaan bunow xasan cabdullah jazaahum ullahu khayran beeshan hadamo mowqif shariifay ummadda muslimiinta dhexdooda ku leeyihiin jihaadka ay nagu soo duushay etoobiya iyo fitnow ay wada jireen mowqif sharaf leh oo karaamo leh oo diinta ilaahay oo la difaaco ah ayay ku leeyihiin waxay hor joogsadeen kibirkii etoobiya iyo fidno ay wadeen markii hore ay duulimaadka soo qaadeenna magaalooyinkay u banneeyeen markii aan is-abaabulnayna wixii dhacay alla waa ogaa yeedii caata ku dhacay ilaa hadda xataa inay geedkii dagaalka meeshii ay ku baktiyeen xataa ma soo istaagaan fidno iyo etoobiya walilaahi alxamdu waxay hor waxay hor joogsadeen kibirkii gaalada etoobiyaanka waxay bixiyeen naftoodii iyo maalkoodii waxaan garanayaa annaga oo ariga iyo geela meelaan kala geyno weyne ay beeshan sharaf kale ay soo dhiibeen jazaahum ullaahu khayran waxaan u dardaarmayaa suldaanka guud suldaan bunow xasan cabdullah waxaanan dadkan allah subxaana wa tacaala addoommadiisii weeye haddaad adigu alle islaax la samayso oo alle addoon u noqoto quluubtooda alla kuu soo jeedinayo dadkan waa dad muslimiina wey shacbiga muslimiin weeye dadkaad hogaaminayso beeshan hadama waa beel muslimiina intii diinka ka baxday ridowdayaday u taallaa dadkan marka muslimiinta ah inaan lagu hogaamiyo allah kitaabkiisa laguna horkaco shay kastoo loogu yeeray hadday tahay infaaq hadday tahay naf iyo maalba shalaadiinta iyaga inay u hormaraan sidaasayna muslimiintu ku guulaysteen markay hoggaamiyeen nuqabadii kitaabka ilahi ay ku hoggaamiyeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim beycadii ay allaah la galeen iyo rasuulkiisii markay ka dhabeeyeen iyagoo nool baa alla ka raalli noqday iyagoo nool baa alla janno u ballanqaaday annaguna dariiqoodaannu haynaa nuqabadu siday noqdaan dadka hoggaanka haya siday u dhaqmaan baa ummaddu u dhaqmaysaa marka beel sharaf leh oo mujaahidiina oo akhyaara oo shuhada leh oo istishaadiyiin leh ayaad hoggaaminaysaan beeshaas sidqi iyo ikhlaas in lagu hoggaamiyo waxaana allah ka rajaynaynaa xilkaas weyn allah inuu idinla garab galo waxaa taariikhda ay qortay taariikhda muslimiinta ku qoran oo beesha hadame allah subxaanahu wa tacaala meel weyn uu ku gaarsiinayaa maalinkii afartan kun oo ciidan oo etoobiyaana ay ka soo gudbeen xuduudda ay ka soo gudbeen oo ay soo aadeen muslimiinta ay soo aadeen jihaadka ay galeen bay maanta ku taagan yihiin waxay difaaceen allah idinkiisay difaaceen waaad aragteen indhihiinna waxaad saarteen jabkii ku dhacay fidnow allah siduu u jebiyey dib dambana umana soo laaban doonaan insha allahu tacaala marka kitaabka alle oo loo nusreeyo waa lagu sharafoobaa suldaanka cusub waxaan leeyahay wilaayada baay ah ummadda daacad u noqo shareecada ilaahay ku hoggaami u qalbi jilicsanaaw waxaana maanta maraynaa xilli alle subxaana wa tacaala diintiisii u gargaarayo waxaad maqlaysaan bishaaraadka muslimiintu ay gaareen haddii ay tahay hiiraan hadday tahay gelgaduud haddii ay tahay shabeellada hoose hadday tahay shabeellada dhexe raayada ilaahay baa meel walba laga taagayaa maanta gaaladii way jabtay allaah baa jebiyey maraykan iyo murtadiin wada socda allaah baa jebiyey maanta waxaan rabnaa qabaa'ilka muslimiintu diintiisii baa alla dib u jadiidinayaa inay garab nugu siiyaan raayadaa tawxiidka biidni illaahi tacaala allah waxaan ka rajaynaynaa in badanna waan idhi annagoo nool baan arkaynaa ama annagoo tagnay dhici doontaa gaalo inta jabto ayaa meel kastoy gaalo joogtay tawxiid baa laga taagi doonaa raayadan tawxiidkaa laga taagi doonaa allah baa diintiisa u nusraynayo abshiruu ayuhalmu'minuun bishaaraysa diintan alla waa u gargaaray walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha dambe ee xafladda ayaan ku sii dhowaaneynaa markan waxaa loo baaqay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay si uu halkan malaaka cusub ee beeshare hadamuhu ugu wareejiyo kitaabka qur-aanka raayadii tawxiidka iyo qorigii lagu difaaci lahay furihii gaarigii loogu talagalay malaaq xasan nuurow sagaar
insha allahu tacaala naqiibka cusub ee beelaha doorati iyo beelama inka talagalay ini maadaama laha dooradi walaaga ummata ka hogaamiye lahaay ini ka wareejiyan oo anka horreeye musxafka shariifka ah ama kitaabka qur-aanka kariimka ah oo kan lan dhaawacmahayo lan shahiidahaya runtii isuga laantiisna adduunkan ini teeganaada suuragalba an hayna oo ilaahay subxaana wa tacaala anka talagalay adduunkao dhan ini ka teeganaada cadaaladiisna laka wadu aqabkaasi oo iska jar iyo ka wareejiya haddii ilaahay armayna inka horreeye musxafka ugaas waa musxafkii kitaabka qur-aanka kariimka ahaay oo lambaahanayo ummataasi ineeda ka dhagda waana ka hogaamida difaacusheena anka weerta oo qobsoy la wareeg kutaab qur-aankii looreegii ummato islaamka waxaan mala ka dhagee insha allah oo ilaahay baarak allahu fiik tanna maybu ahaa raayadii tawxiidka raayatu tawxiid raayatu laa ilaaha illa allah oo raayadii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xafiis kasta ka suran ciidan kastoo mujaahidiinta kamadaana galanta ka haayan inay koran qaadan eena raayada ilaahay subxaana wa tacaala waajibiyey ini adduunka laka teega toosteena laka dagaalama raayadaasaa naqiibka ka wareejiya beelanka talagali maynan ku baahna insha allahu tacaala sallanka wareejiya hayani waajibaadkii iyo xambaarsantahan ku bah insha allahu tacaala raayadii ini la dafaaca korliingaada iyo diyaaran ahaa baarak allahu fiik kana may buu ahaa haddii la difaaca lambaahinya gurigii laka difaaca lahayo waana ammaano culuso lankii raayadaasi iyo kitaabka qur-aanka ha ka xadgudubo lanka talagalay ini laka dile insha allahu tacaala beelanka talagali gurigaasay ini naqiibka laka wareejiyo naqiib oo la wareeg waa qore ak oo yukrane oo cusub oo rasaasaysan baarak allahu fiik
gorigii looreegii kutaabka ilaahay iyo raayadka islaamka intii laka dafca yaan la wareegi
baarak allahu fiik kana may buu ahaa qoriga sahaytiisu qoriga sahay ma baahna sahaytiisu waaye boosh oo ka jaran saddex qasnadood ka jaran rasaastiisna buuta may buu ahaa maalin dagaalka haysata inta kalena aad dhammaystiradaas insha allah gorigii boojii haysidi qolihii wareejigaaday insha allah oo bilaar waajibteena huguude kana may buu afuru baaburu bani islaamka inkeeda gudona ka talagali si noo la wareeg insha allahu tacaala
insha allahu tacaala siinka la wareegi islaamka liinka gargaare islaamka liinkeedigo insha allah oo ilaaher kutaabka lii wareeji raayadii islaamka ini goron laka dafaca yaa liinka wareeji ummata islaamka ani liinga gargaara gurum waan la kogaami yaa liinga dhiibi reer hadama ilagaadana allaahu akbar ilagaadana
guntii iyo gebagabadii xafladda ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal waxaan ku sugannahay deegaanka iidale ee hoostaga magaalada baydhabo ee walaayadda islaamiga ee baay halkan oo lagu caleema saarayo malaaqa macalin xasanow nuurow sagaar malaaqa cusub beesha hadame ee walaayadda islaamiga ee baay kelmada u dambaysa waxaa loo baaqay islamarkaana mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay markiin ku horraytama in mahadnagaana ilaahi tabaaraka wa tacaala bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala dhammaan marti sharafka ku qiib galli xafladan qiimaha badan lakacale masaarahayna qiibka cusub ka horreeyaan culummada iyo nuqabada iyo beella cale masaarka iyo shaqada qobsati iyo dhammaan dadka kale ha ku qiib gali oo marti sharafka ee qabaa'ilka muslimiinta ah iyo walgorodka dhammaantay oo maylana جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انت كدب اخواني في الله كلمات دور او توجيهات ودردار اه يا ان شاء الله تعالى تتلمام فده بلا شقده قبتي ولالك هني مغعوتي هدورتي markan ka horreytama in ka bashaarayaan ee uleyn aniguna la qaadnay garab shoona ana haddii la heer si waxaan dooradaan salamada uneyna ninka doorinyi la shaqeeyaan ka walaay ahaan garab surugna walaagiba karaankayna ah sa hordhaan baan la shaqeeyaani nuqabadii isu ka horreeytay naqiibkii isuba ka horreeyey iyo nuqabada kale walaayada qabaa'ilka walaayada degan aan la shaqeeyaani salamada iyo aan la shaqeeyaan haddii ilaahay arra waan hadhowaayana inta haniideeyana maylana jazaaka allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala culayska kiin fududaaya marka naqiibka cusuba haddii la magacaabo runtii golo dhasan oo walaayada owalba aan dhasanaayay oo beelaha muslimiinta walaayada degow dhammaantay oona ka madaysiinin yaa xiban kunagaday qayb kunagaday ha kabiira doona insha allahu tacaala yaana mas-uuliyad kale dhana kale ku saamayi doontuwo jazaaka allahu khayran marka inaad mas-uuliyaddaasi in adkaysata xaje iyo waajibsheena gudata lankii waajibsha gudadoo mas-uuliyaddaas sidii ka qaado waajibsheena gudada may nabigaan sheegay in ilaahay inka kaalmayow tabaaraka wa tacaala soo markii horena in weydiisana lindhiiba haddana xaje gudada ilaahay anka kaalmay subxaanahu wa tacaala lanki hadda ka gobod falo ka tagri falona maybu aha cigaaba kanagadaas adduun iyo aakhira intaba markaani dadaal walan reebana wala dhadha walaag usa kara kora yala dardaarhame naqiibka walgorodka reerka may lahaa walaalkiisin hadoorotan hobisin se walaalob hor an sheegan garab suruntan maynagaday mindo aflaho walgooyaso shaqeeyo korto hooba garabshay ku bataanna may tareena fartoshiladie faara biyaasa maaya folma dhagaas dee ummaddhan maleeyay dhankushiladie inaan ku dhex shaqeeyo korne walbadanna un kugobado korna xadba sidii in garab suruntaano is inkaalmaytan iyo shaqadiis nagada doonta may weelay galnin shaqeeyow oo ummato dhex galaayo ka dhex shaqeeyow oo isu wakiilku ka emay buu ah walgorodka iyo acyaantii akhyaarta waaye nabadoonnada inka horreeyaan marka dhammaantoo may in sheegaya walaalkiisan hadooratan inay garabshi inkubana garab surunaatan leylan wanahaaran lindhaga nuglaada samci iyo daaca xaje wasiinkaliyi shareecadii iyo ilaahay subxaana wa tacaala ya siiye shareecadiisa siidii ma ewal mayla raayuusa meelool ha ku qaadi ma ah saas daraaddiye ani wal allaa la walaagay khayr iyo wanaag ah oo amar aho usaha kubaha an hoggaansantan samiyo daaca dhanaga kalena tala toosan oo wanaagsan kala taliidan nusxi iyo naseexo siidan bidaana saalixa annaga tan yaa insha allahu tacaala iyo siina dardaarame si guudna beelo dhanba lanku baahinya walgarodka shaleedis ma ah beelo dhanba rijaalan wanisaa'an iyo lanku baahinya insha allahu tacaala dardaartasay oo lagodoomaha waana qaadada jazaakum allahu khayran sanad cusubaa la gali oo kun afar boqol afartan iyo todoba sanad cusub maalin kasta cusub camal cusubaan baahanta iyo cibaado ilaahay lanka dhowaado cusubaan baahanta sanadka cusub saaso bal kasta cusubna saaso may waalay cimrigaa waa ku dharanta saas daraadiya ilaahay inay aada iskiirto on dhowaata eedaa muhiimangata jihaadkana wal ilaahay layska kahirika anka fadla badan bacda tawxiidi waliimaani billaahi waaye marka ini jihaadka an wada kan insha allahu tacaala runtii qabaa'ilka walaayadana jihaadka garab surmowshay qabaa'ilkeedan ka ammaanan iyo kumadayin laakiin maylana may buu ah meelilan baahanaay moderna inti baydhow gaalan oo haysato awdiili gaala haysatay burxa kabi gaala haysatay ligurow madeerna may dhaarhay mustawihlan baahnaay wile madeerna walbadan aanay dhaman tallaabooyinkaas inay dhaman ay dhammaystiro jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum gabagabadii dhammaan dadka ku qayb galay xafladan qiimaha badan oo culimmadii iyo nuqabada ku midayin akhyaartii iyo walgarodka kale iyo dhammaan mustamiciintii iyo akhyaarta ku qayb galay may lahaa jazaakum allahu khayran walaalaha shaqada fududaayay ka jara ragga amniga ka shaqeeyay ragga iclaamka iyo lajnadii mayl arhay usuhoola in xil saarnayti fududaytiye dhammaantii mayl aha sagaar iyo sinka kama hadnagaana jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum insha allah intaasaa ninka gabagabawti xafladii tan qiimaha badanayti wassalaamu calaykum waraxmat ullah waa hagaag ee markan ee waxaa bannaanka ku soo aaday qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha hadame
guruga maabaarta golfadyaag gobolkiise gaarood madaar jeedba baaralya gunta baarshe allowkii weel madaygii kaa kiilaka walaal allowka weel ilaahayow afkaa ku erhaan samaawaad allowku aqbal maalin aseeya kii waaqlii goofada iska jiidee waleeyada ka walaalee lugudaagii allowka weel ilaahayow afkaa ku erhaan samaawaad allowku aqbal geedba baaralya gunta baarshe allowkii weel midigdaa tiilaka keer maa'imunya laka heli allowka weel ilaahayow afkaa ku erhaan samaawaad allowku aqbal geekii keeryaal kolwiina allowkii weel geekii sharyaal manshiidoo maanan shiiran allowka geli ilaahayow afkaa ku erhaan samaawaad allowku aqbal ilaahayow weleeyidii antii luqalaad antii kitaabka
waa hagaag dhegaystayaal waxaa si toosa u soo gebagaboobay xafladda lagu calaamasaaraya malaaq xasey nuurow sagaar malaaqa beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee baay markan waxgaradkii qeybaha bulshada beesha hadame waxa ay ku dhaqaaqeen inay kor u qaadaan malaaqa cusub ee beesha waxaan waraysan doonaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo qaybgalay xafladda calaamasaarka ah bal ka waran maanta xafladda dhacday iyo aragtidiina nabadii khayr bafash barwaaga fahem yalaka gili malaaq yalaka dooradi suldaankana bakoola kukooy geeka alla xaflada saasahayti maasha allah bismillaahniow magagaysan cali saagaliyare maybaayin dhaaliyare xafladan may dareertay muddo dhan tumishan maalmood dooris todoba maalmood doori dareertay xaflada qabanqaabadee saddex maalmood ahayti suldaanbunow marki koy ya xafladan agaasigni markaas kudib ilaahay maadiis maybahaytay mayla dooraday naa'ib oo suldaanbunow hooskoyow oo beela hadama oo baaye markii la doorday kudib alxamdulilah haflada safaylandhidi haddii tan adiiba aragahaytu maykiinkudigow ilaa maalan maykiinkuhe salaad subax ilaa hata raajinga la geebiyahay marka haflada safaylandhidi saamni andhidi haddee walaayadii baay niinkoyti haddee waaliga abujacfar niinkoy haddee idaacadda andalus ha ku qayb galin ilaahay ajar iyo xasanaad ku sii marka walaalo haflada saasaan dhidi maanta dareenka ka waran ee dadka bulshada eedaan kaanta boqolkiiba boqol eedaan kaanta mayba eedanka kaanta ummadii bunow mayba kolanku koy madeenti hadam hadama may lakamadaya koreeri kitaabkii sunnada lakamadaya koreeri kitaabkii sunnadii hadama markii lan sheegi may lahaayen owalba mujaahidiin ahaayen dad oo maanaa askaduuban ahaayen meeray madnimadii hadameen koo yeeri hadama madnimadii tiis ya mara dhalle hata may ka mara dhalle iskaduubanyi geeka sagiiri kabiir jay tan ada argahaytu marka dee waakay mara dhaleentiisugan kooy bunow ilaa hata muddo dhan sodoni shan hamiin aniila roog sodoni shantaas hamiin meeloos la jeefni hamiinko meelmaajal bareen markii sina khayr alla ku si hadee madaantiisugan kooy kamaas inyi boqolkiiba boqol hadee tolka maybwa lankoo madaye lanki madaye wejiguus hata madaantiiska dareerta weji xung mahayn marka eedi eedaan taageersagna usina suldaankainu madaga korjee noo saarnyi wal allaa lahee ihoo garabjee la surugna hadamana ani afko iilaey
guntii iyo gabagabadii ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey tibintan gaarka ah ee aan ku soo gudbinaynay xafladda calaamasaarka malaaq xasey nuurow sagaar malaaqa cusub beesha hadame wilaayada islaamiga ee baay oo ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo taas oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga ee baay culimo salaadiin iyo waxgarad isaga kala yimid wilaayaadka bakool iyo baay guud ahaana tabintii waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu تشاد صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
wahagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabanaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu